walidaalka waxaa la yidhaahdaa tiro kooban adugu habeenkiiba khadiija bintu khuwaylad maala ehelkeeda oo kale adugu dee ragga qaar isku kalsoon oo awoodna quraysh ku lahaa ayaa qaraaba ahaan waxooga waxoogaa yar u keeni jiray oo sidaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalika waxa weeye khadiijo aad bay u xanuunsatay abaa daalib aad buu u xanuunsaday labadoodaba xanuunkooda sabab waxa u ahaa raashinka yar ee soo gala ayay u qadimi jireen rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoon rasuulku ogeyn walidaalika waxa weye si ay u ilaaliyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam naftoodana ay runtii raashinka uga ilaaliyeen saddexdii sannadood markii ay dhammaadeen ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa og siduu diintiisa ugu gargaaraya nin ka mida nimankii quraysh ugu waaweyna oo ninka la yidhaahdo hishaam binu camr binu caamir binu layn ayaa arintii aada ugu adkaatay wa ficlan dee quraysh waynagii nidhi toban oday bay dhammaantood kala wada tirsanayeen kuwa kalena dee inta badanee aysan sii haysin waaba afar oday dad aada u ehela ayay ahaayeen oo isku xidhxidhan xagga runtii yani qaraabada aada iyo aada iskugu sii dhow walidaalika waxa wey waana dee isu sii kala dhawaayeen markaasaa wuxuu yidhi war maanta miyay dhici karta reer bini haashim oo hebel iyo hebel iyo raggii aynu garanaynay ahaa inay gaajo u dhintaan abuljahl iyo caas binu waayil iyo cutba binu rubayca iyo yani nadir binu xaaris raggaasina iyaguna nin waliba uu intaas isa saarto taasi miyay caqliga iyo karamka iyo garashada wixii aynu naqaanay ay tahay walidaalika waxaa la yidhaahdaa suhayr binu abi umaya almaksuumi ninkaasoo abuljahlna ay dee qaraabo ahaayeen isla markaa caatika bintu cabdilmudallib oo nebiga calayhi salaatu wasalaam edadii ahaydna ay dhashay ayuu tagay wuxuu yidhi adugu qaraabada waxaa kuu sii wehelisa dee nebiga ilmaabtibaad tihiin go-aankaygu waxa weeye inaynu jabinno heshiiskaasi abuljahl oo dadka ku qasbay iyo shan iyo labaatankaa nin ee ummadda oo dhani aanay ka wada raalli ahayn wuxuu yidhi waan ogolahay waa laynaga tiro badan yahay si go-aankaasi mid dhaxalgala oo u noqdo dee wax wanaagsan inaad qof kale oo saddexaad aada runtii inoo doonto wuxuu hi waayahay anaa inoo doonaya wuxuu tegay madcan binu cadi madcan binu cadi buu u tegey markaasuu yidhi yaa macam arintaasaanu ku soo wada heshiinay suhayl isaguna wuxuu hi qof saddexaad inoo doon diyaar ma tahay wuxuu idhi haayo waxaaban markii horeba jeclaa in runtii aynu dagaal galno laakiin waad og tahay nimanka meeshii jooga ugu yaraan waa shan iyo labaatan ayaa warqadaa ilaalinaya inta kale ku xidhan mooyaane qof afraad inoo doon buu yidhi sidii buu runtii ku baxay dabeeto abilbukhtariyi binu hishaam ayaa uu u tegay haddana suhayr marka abilbukhtariyi baa yidhi waa si wanaagsan isaguna uu ku raacay waa odayaashii runtii ugu roonroonaa quraysh yacni mid shanaad inoogu soo dar si go-aankeennu u noqdo hadday dagaal noqoto inaynu dee xoog ku bannayno haddana wuxuu u tegay zamaca binu cabdilaswad sidiibuu isagana ninkii shanaad ay kusoo kaxeeyeen walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam nimankan madcan bay isa soo gaadhay oo ficlan berigii dambu beder dee waa dadkii dhintay markii qurayshoo dhan dagaalkii beder rasuulku wuxuu aha qof gartay calayhi salaatu wasalaam islaamku waxyaaluhu soo qadimay imka nimankan gaalada dunida haystaa waxyaalahay runtii inkastoo waxay doonaan ha ahaada laakiin islaamkiibay naga qaateen qalfoofkiisa nuxurkiibay qaateen inagana qalfoofkii magacyadii bay inooga tegey gaalada waxaa ceeba inuu qofku qayliyo meelaha dee night claviski waxaa dee kuwa dadka drop outka ay iskugu tagaan mooyaane laakiin qofka caadiga normalki hadalkiisa in la maqla iyo inuu qayliyo waa waxyaalaha runtii aada iyo aada ugu adag waxaa kaloo runtii maalan erayadan ay ka qaateen islaamku masalan idaa sanaca lakum axada macruufa fakaafiuuh wain lam tajiduu faquluu lahu jazaaka allahu khayr yani cala alaqal qofka inaad tirahdo shukran qofku markuu wax kuu qabto waad mahadsan tahay hadduu qof kuu samafalo rasuulku wuxuu yidhi haddaad maalin dambe intii in leeg hesho masalan qofku shaar hadiyaduu kuu keenay haddaad masalan adiguna awood u yeelato hadiyad kale qofkii sii haddaanad karayn way wanaagsanta waa walaalka faqul lahu jazaaka allahu khayr waxaad tidhaahdaa u ducee ayuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka insha allah xag dambaynu ku arki doonnaa ee rasuulku wuxuu odhanaya madcan binu cadi buu soo qabsanaya qurayshoo dhan ba markii dee toddobaatankii nin la qabtay dagaalkii beder waxaa nimankaasi ay qaylinayeen buu rasuulku yidhi hadduu maanta madcam nool yahay madcam binu cadi waa shanta nin nin ka mida toddobaatankaa nin ee lagu murmayay qaarna la leynayey qaarna lalahaa hanti badan ha laga qaado intaba gacantan ka gelin lahaa buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam almuhim shantoodii baa israacay aruurnimadiibaa waxay ku kalaheen kacbada abuljaalla dee shaqo kaleba ma hayo waa inuu ilaaliyo saxiifadaasi waayo isagu guushii ugu weyneyd ayaa uu runtii gaadhay hishaam binu camr ayaa wuxuu yidhi warqaddaasi waxay ahayd warqad baatila xoog baana lagaga saxeexay isla markaasi waxaa abaabulay dad baatilka u ololeeya warqaddaasi waanu jaraynaa abuljahl oo runtii waynagii ka warranay nin aada iskugu kalsoo buuha wuxuu ihi waad iska hadashay maadaa awood u le inaad warqaddaasi taabato dabeete runtii waxaa la yidhaahdaa madcan baa ka daba hadlay asuu yidhi ninkaa hadlay ee iga horreeyey runbuu sheegay aduguna been baad sheegtay warqaddaasi waanu goynaynaa dabeeto abuljahl ayaa yidhi ma sidaasaad garatay adna dabeete waxaa ka daba hadlay suhayr asuu yidhi sidaasaanu garanay waxaananu maanta ku soo tashanay in warqadaa la jaro oo aan dib meeshaa loogu dhajin adigu shantoodii baa iska daba maray abuljaal runtii nin aada u caqli badan buu ahaa ciidan buu markaa haystaa badan oo meesha taagan haadaa amrun qad qudiya leyla buuri arrinkaasi waa arin habeen lasoo dhameeyey macnaheedu waxa weeye shantaa nin oo dee shanta nin buu garanaya shantaa nin waxay kusoo heshiiyeen waa arin dagaal keenaya oo ficlan wuxuu arkay in haddii uu la dagaalamo dee qurayshoo dhan isdilayso halkiibuu iska fadhiyay abuljahl warqadii bay runtii jareen waxyaalaha la yaabka badnaa waxaa ka mid ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam adeerkii abaa aalib buu yidhi soo ogow warqadda walidaalika waxa weeye aboor baa show cunay warqadii gebigeediiba oo dhameeyey mooyaane magacii ilaahay subxaanahu watacaala bismika allaahumma warqadii gebigeediiba waxa loogu tegey ilaahayo magacaagaanu ku bilaabaynaadaas oo ficlan mushrikiin bay ahaayeenoo ilaahay waxay lahayn dariiq kale loo maraya laakiin ilaahay way aaminsanaayeen quraysh walidaalika waxa weeye magacii ilaahay oo keliya ayaa nabadgalay abaa daalibna waxaa u sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waana halka runtii aayadda qur-aankii ay tidhaahdo wain yarow aayatan yucriduu wayaquuluu sixrun mustamir haddii xataa ay aayad arkaan oo loo soo bandhigo yaquulu sixrun mustamir inkastoo aayaddaasi ay ku soo degtay maalintii ilaahay qur-aanka kala dayaxa ayaa laba u kala jabay iyagoo quraysha arkaysa habeennimo markaasaa midba buur uu dul tegay walidaalika aayaadkii markaasaa taana ay arkayn inay qeybtaa tahay taana ay qeybtaa arkayn markaasina saxaranaa muxamed muxamed weyna sixre dabeete waxaa dadkii kale imanayey ayaa waxay idhaahdeen reema kuu sixree qofka yimaadday idhaahdaan maxaad arkaysaa sule dayaxii oo laba u kala qaybsan oo qaybiba ay buur saaran tahay ayaan arkaya walidaalika waxaa dhahn waa sixir runtii daa'ima oo dadka oo dhan wada gaadhay inkastoo aayadda madluulkeeda la yidhaahdo taasay ku soo degtay laakiin ilaahay subxaanahu watacaala in aayad buu ku tusay in ay dhammaatay oo aboorku awooddiisa a ogtihiin uu wada cunayntii kala heshiisyadii mooyaane magacii ilaahay subxaanahu watacaala quraysh go-aankeedii uu socon waayo iyadaa isku khilaaftay waxaana runtii ilaahay subxaanahu watacaala oo sabab uga dhigay shantaa nin qurayshi waxay yidhaahdeen talo kaley iskugu tegeen waxay dhahdeen abaa aalib aynu go-aan ka soo qaadno oo ficlan abu aalib markaasi aad buu u xanuunsaday xanuunkii gaajadii badnayd ee runtii raashin la-aan tahaydna aad buu u xanuunsaday dee nin da-na waa ahaa dabeete aad buu itaaldareeyey waxay dhn intaanu dhimanaynu u tagno marka abuljahl iyo shan iyo labaatankoodii ay u xil saareen inay rasuulka la dagaalamaan calayhi salaatu wasalaam ayaa runtii soo dul fadhiistay waaa abaa aalib hanagaga tegin inankaa aada adeerka u tahay waad xanuunsanaysaa daabaa tahay diintii cabdilmudalib baanu haysanaa diin kaloo aanu wadnaama jirta waa diintii aabbaha wixii uu cabdilmudalib nagaga tegey ayaanu ku taagannahay inankaa aada adeerka u tahay wax kale kulama dagaalamayno rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa xanuunkiisii rasuulkuna uu ag jooga nabiga calayhi salaatu wasalaam buu abaa daalib yidhi bal ka war oo ficlan dee horey go-aan u kala qaatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi soo maanta ma wada joogaan kelmaduun ha yidhaahdaan marka abuljahal baa yidhi kelmad baad sheegaysaa toban kelmadood baanu kuu odhanaynaaye ma ka tanaasuleysaa u waxa aad dadka ugu baaqayso rasuulkuna wuxuu ku celiyaan waxaad ku tidhahdaa nimankaasi haddii kelmad laga helayo waan ogolahay walidaalika waxa wey falyaquuluu laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah kelmaddaasi un ha yidhaahdo buu yihi rasuulku calayh isalaatu wasalaam adugu shirkii baa lagu kala kacay qurayshi sidii bay runtii ma garatay ku tagtay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa runtii u bilaabmay sanadka loo yaqaano caamulxusn waa sanadkii tobnaad oo aada uu xanuunsaday muxuu ahaaye abaalib xanuunkiisii uu runtii sii itaaldareeyey ilaa xad la yidhaahdo abuljahl ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo oo abuljahlna midigtuu ka fadhiistay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam bidixda xataa rasuulkiibuu midigta ka xigay si aanu abaalib maadaamuu sii dhimanayo rasuulkuna aada buu u waaninay yaa cami qul laa ilaaha ila allah ushhida laka yowma alqiyaama adeerkayow laa ilaaha illa allah un dheh intaad ogeyd baad ila soo dagaal gashay aada buu waaninay rasuulku calayhi salaatu wasalaam si aan kuugu mara kaco maalinta yowma alqiyaamaha abaljaalna halkan uu ka fadhiya wuxuu leeyahy annagu waxaanu kuga ognahay odaynimadayadii waxaanu kuga ognahay diintii cabdilmutalib diin kale oo aanu wadnaa ma jirto ha badelin diintaada marka dhinac buu ka fadhiyaa walidaalika wuxuu doonayaa inuu la yidhaahdo abaa daalibna wuxuu ku dhintay isagoo diintii qureysheed haysta wa ficlan abaadaalib wuxuu ku celcelinayaa isagoo sii dhimanaya qarabkaagaan ahay waan ku barbar taaganahay cid ii soo kaa dhaafi kartaa ma jirto laakiin waxaa loogu taagwaya abaaalib inuu yidhaahdo kelimatu laa ilaaha illa allah muxamadun rasuulullah walidaalik rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa markii uu yidhi la astakfiranna laka maa lam unha canka anigu dembi dhaafka ilaahay baan kuu dembi dhaaf weydiinaya ilaa ilaahay ii kaa diido walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam waatii aayadani soo degtay maa kaana lilnabiyi waaladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiin walow kaanuu ulii qurba min bacdi maa tabayana lahum annahum asxaabu ljaxiim uma ay sugnaanin nebi iyo kuwii alla rumeeyey an yastakfiruu lilmushrikiin mushrikiinta inay ilaahay dembidhaaf u weydiiyaan walow kaanuu ulii qurba haba noqdaan kuwa qaraabadooda ah min bacdi maa tabayana lahum annahum asxaabu ljaxiim maadaam marka ilan abadaalib wuu diiday waa ficlan rasuulkii oo la hadlaya isagoo ku qanacsan baa uu go-aan ku qaatay inuu diintii aabbihii ee cabdilmutalib uu iska sii haysto walidaalika runtii xadiis bukhaari uu wariyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa lacalahu tanfacuhu shafaacati yowma alqiyaama waa laga yaabaa inay anfacdo ilaahay markaan u baryo ayuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam fayujcala fii daxdaaxin min annaari tabluqu kacabayhi oo waxaa laga yaabaa in meel uu naarta yani ka dhadhamiyo un yani ka dareemo un in ilaahay dhigo oo ma garatay u soo gaadha yani lugihiisa hoose leanna rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa wuxuu ku tilmaamay in qaar ay halkaa u joogsanayso gomadaha qof jilibka qof yacni bawdada xundhurta qaar ay afka ka xidhiso qaar ay wada liqayso dhiidkiisa uu liqayo qofba dembigiisa intuu yahay ayuu tilmaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam laakiin abaadaalib markan ilaahay u baryo shafaacadayda isaga naarta waxaa laga yaabaa meel yar oo ma garatay kulaylka uu ka dareemo uun in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu geeyo lacalahu buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa laga yaabaa waana runtii xadiis bukhaari uu wariyey almuhim waxaa xadiiskani aayadani ay tilmaamaysaa iyo xadiiskani layaabka hanuunka in ilaahay bixiyo awood kasta oo aada sugayso cid rasuulka ka awood badnayd ka xikmad badnayd ka caqli badnayd ma jirto markuu doonayay inuu dadka hanuuniyo haddana caqligiisii xikmaddiisii aqoontiisii oo dhan wuxuu iskugu geeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam abaadaalib inuu islaamo oo aynu ka soo warannay qiimuhu ku lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalika waxaa laynoo tilmaamaya innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa hanuunka ilaahay baa bixiya innaga waxaa layna faray dadaal iyo inaynu dadka wanaagga u tilmaano laakiin waxa wuxuu qofku go-aansanaya uu og yahay ilaahay oo keliya inuu hanuunka bixiyo marka aynu qisadaa abaadaalib aynu eegayno sidaasuu ku dhintay runtii abaadaalib waa sanadkii murugada waxaa runtii ka sii layaab badnaa khadiija bintu khuweyla ayaa iyaduna xanuunsatay wa ficlan iyaduna way ka awood badnayd dee abudaalib way ka da'yarayd inkastoo wakhtigaasi dhowr iyo lixdan jir bay ahayd khadiiji shan iyo lixdan bay markaa u dhammaaday rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam konton jir buu ahaa hore waxaynu u soo sheegnay shan iyo labaatan jir inuu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu guursaday iyaduna afartan jir ay ahayd walidaalik mar walba shan iyo toban sannadood bay ka weyneyd rasuulku calayhi salaatu wasalaam khadiija rasuulku aada buu uga murugooday calayhi salaatu wasalaam waayo gabadh taajiraday ahayd hanti badan rasuulku calayhi salaatu wasalaam xataa aimadu waxay dhahdeen maalin maalmaha ka mida ayaa waxaa u timid inan ay walaala ahaayeen oo gabadhii xaliima bintu abi ducayb oo rasuulku uu gaar markii uu yaraa ee wadee dhowrka sannadood ahaa hablihii xagga naasnujinta ay ka walaalahayno aada u hayn jirtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulku dirham iyo diinaar midna muu lahaynoo muu haysan laakiin khadiija bintu khuweylad hantideedaa markaasi jirtay walidaalik dareenkii rasuulka ay aragtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo khadiijana aan waxba weydiineyn laakiin jecel inantii ay walaalaha ahaayeenee uu la soo koray rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo baahan oo miyi ka timid in la anba bixiyo waxaa la yidhaha waxaan la qiyaasi karin ayay khadiijo soo diyaarisay waxay tihi yaa rasuul allah waxaan arkayaa dareenkaagu inaad jeceshay walaasha inaad anba bixiso hanti aan la qiyaasi karin bay u dhiibtay nebiga calayhi salaatu wasalaam ku anba bixi bay ku tiri rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa ficlan hantideedii oo dhan khadiija bintu khuweylad oo dumarkii ugu taajirsanaa ama tujaartii ugu waaweynayd guud ahaanba ka mid ahayd ilaa intii ay dhibanaysay waxay ku bixisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa u sii wehelisay dee toddobada carruuruu rasuulku lahaa lix bay u dhashay khadiija bintu khaweyl oo carruurtuna dareenkeeday leeda mar caaisha ay weydiisay oy tiri ficlan ismay soo gaadhay khadiija bintu khaweylad iyo caaisha bintu abibakr khadiija khadiija khadiija yaa rasuul allah wax wal oo laga hadlo khadiijaad ku soo celcelisaa bay tiri oo walimaada aada u arki weyday oo runtii dee abaabakr bin abi quxaafa ayaa dhashay caaisha innii rusiqtu xubbaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi jacaylkeeda waa laygu arsaaqay waqad rasaqanii allahu minha awlaad waa lay beeniyey markaasay i rumaysay iyadoo ugu hor rumaysay waa lay eriyey markaasay i gelisay kanfigeeda oo ay igu soo dhoweysay adduunkii oo dhan baa layga xidhay waxaa la dhaha ilaa shilinkii ugu dambeeyey khadiijo uu ka baxayay saddexdii sannadood ee cunaqabataynta xataa lacagtii la cunayay iyo wax allaaliyo wixii muslimiintu ay dee ku sii joogeen waxay khadiija bintu khuwaylad wixii ay lahayd aakhir ay wixii ay lahayd yacni waxa weeye sanadkii cunaqabataynta ugu dambeeyey ayaa la dhameeyey walidaalika waxa weye xadiiska runtii bukhaari uu warinayo ee runtii saxiixa ah jibriil calayhi assalaam ayaa u yimid rasuulka calayhi salaatu wassalaam yani qiimihii ay khadiiji lahayd islaamku nimankan nimankan eurubaniska iyo nimankan dee maraykanka ee dunida haysta ayaa waxay ka dhigaan in hooyada iyo dumarku islaamku halkuu dhigay qofka dumarka ah cid dhigi kartaa ma jirto imanka yurub iyo maraykan maxaa jira inaniba inantay ka quruxda badanta hanti unbaa ku haysa ama ka ugu foolxun noqo ama ka ugu hawsha badan noqo yurub oo dhan iyo maraykan waxa weeye inteed haysataa weeye yani waa silcad qofka dumari waa yani alaab dukaan taalla weeye yurub iyo maraykan gabadhiba gabadhay ka qiimo badantay oo ficlan nimankan dee yahuuddii dunida haysta xataa waxay gaadheen in yani gabadhiba gabadhay ka quruxda badan tahay marka horeba caadi loo soo iibsado dee waa iska addoon wey waa hostage inantii marka iyadoo yar la kaxeeyo yani night clibeska ugu waaweyn bay geeyaan oo kuwan dee madaxda ah ayay yani ku ugaadhsadaan nimankaa dunida haystee ee yahuudda la yidhaahdo waxyaalaha ma garatay dumarka maanta dunida ugu quruxda badan ee stariska ay yidhaahdaan oo dhan intuba ama waxa weeye yahuudda gacanta ku haysa ama organisation yahuuddu ay leedahay ayaa runtii gacanta ku haya waana dadka south africa oo kale mar la taxliilinayay oo ay ka waramayeen maxaa idska keenay south africa imanka wadamada africa south africa waa dalalka ugu horumarsan africa haddana maanta ids baa gam ka siiyey waxaa la yidhahdaa south africa markii hore waatii dee dadku kalar baartkuu jiro yani madowga aada loo cadaadin jiray mar allaaliya markii nansan mandela iyo dee nimankii ilaahay u diray ay xorriyaddii heleen ayaa nimankii yahuudda ay fikireen intaasoo kuloo hablood oo inanta ugu yar mitir iyo sagaashan ay tahy hablihii ugu quruxda badnaa duniday keene night clabiskii oo dhan marka iyagoo markii hore dee waana run ficlan dad islaamana markooda hore may ahayn oo naftooda ka adag bal dumarkii ugu quruxda badnaa iyo xorriyaddii iyo dadkii oo isdhex galay ee markii la yimi intubana viruska aidiskay sideen dabeeta waa taa maanta south africa yani waxa wey waa dalalka maanta ugula horumarsan nin beri dhexaasa ka yimid baa wuxuu yidhi mar operation lagu sameynay oo ka tegay hargeysa sanadka maraykanka gabadh ka midaan iskugu nimid buu yidhi dhakhaatiirta dunida wadnaha halka ugu horeysa waa south africa wey markaa gabadh maraykan ka timid oo weliba sanadka ka mid oo lacagta intaa leegsidata wadanka sidaa u horomaray oo ficlan yani waxaynu uga jeednaa isticmaalka gabadha la isticmaalo yani halkan maanta dadkeenu ay yani jandalka iyo magaratay gabadha korha loo qaado war maxaa gabadhu yani waxa weeye islaamku waynaga arkayna khadiija binti qoyl xadiiskaasi rasuulku uu ku dhadhabi jiray calayhi salaatu wasalaam islaamku halkuu hooyada dhigay lanna waxa weeye innaga islaamka gudaheena yaa dadka ugu xaq badan yaa dadka igu xaq badan yaa rasuulallah hooyaday yani hooyada ayo hooyada ayo hooyada saddex goor buu hi rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii afraad buu yihi maxay aabbihii ila hooyadii waxay matelaysaa dumarkii yani islaamku halka uu dhigay laakiin inta keliya laysku hayaa waxa weeye hooyadu sida xataa dadka caadiga ah waxaa laga yaabaa inteennan haddii laysu keeno waxaynu leenahay hebel wuxuu ku wanaagsan yahay waxaa laga yaaba inuu farsamada nijaalada ku wanaagsan yahy hebel waxaa laga yaabaa inuu ma garatay mechanicalka ku wanaagsan yahy hebel sidaasaa waxaa la leeyahy noloshu hooyadu waa warshaddii guriga walidaalika waxa weeye iminka maxaa dadku u tabcaa aroortii loo kala lahaa waa caruurta marka hooyadii la yidhaahdo waa boqoradii guriga oo iyadu guriga oo dhan kama hadlayno duruufta innaga oo kale maalan dee ka jirta dalkeena somalilan oo kale ka jirta oo dee dal ma garatay dee dhibaato badani kusoo dhacday wada agoona oo kama hadlin laakiin marka wadanku dhismo ee dhallinyaradu shaqo ay wada helaan ee raggu shaqo ay wada helaan waa maxay qiimaha ka weyni hooyadu inay soo saarto ilmo saafiya oo caqligiisu yani saafi yahay oo aqoon leh oo karti leh oo bulshadii wax ka soo kordhinaya oo ah bani aadamku wax allaaliyo wuxuu higsanayo oo aqoontii kale iyo waxqabadkii oo dhanna islaamku inta keliya laysku haystaa waxa weeye ikhtilaadka macnaheedu waxa weeye isdhexgalka ma garatay in ma garatay ninkii iyo naagtii inta meel layskugu keeno gabahooyadii iyo dee aabbihii sida runtii waddamadaa dee maanta aynu ka warramayno walidaalika waxa weeye xadiiskaasaa ila galay waana jandalku qadiyadda imanka ogtiino nimankan eurubianiska iyo nimankan organizationiskan internationalki ay inagu qasbayaan in hooyooyinkii oo dhanba hal boorso oo weyn ay runtii u xidheen khadiija bintu khuwaylad xadiiskaasaynu ku soo ururinaynaa haadihi khadiijatu wa macahaa inaaun aw idaabun faidaa jaacat ilayka faqri minha asalaama min rabbiha wa minii wabishirhaa bibeytin min sakhabin laa nasaba fiihi walaa sakhab yani waa jibriil baa samada laga soo diray qiimaha yani khadiija binti khuwaylid la siiyey rasuulkii baa lagu leeyay waxaa albaabka ku taagan khadiija binti khuwaylid waxaanay sidaa raashin markay kuu soo gasho waxaa tiraa jibriil baa imika yimid ilaahay buu ka yimid wuxuu yidhi waxaad tidhaahdaa salaama yani waxa wey khadiija binti khuwaylid ilaahay wuxuu yidhi igu salaan waa xadiis bukhaari wariyey jibriil wuxuu leeyay anigana igu salaan qiimihii runtii khadiija binti khuwayleeda leh waxaad weliba ugu bishaaraysaa guri jannada ku yaalla oo ka samaysan cadiir ama muxuu ahaaye allahuma salli calaa maxamed aala sonkor oo dahaba waa markaa wixii ay garanayeen inay guryaha ka samaysanay guri yacni dahaba gurigaasoo ah mid aan lagu daalayn oo aan sawaxan iyo qaylo aan lahayn oo lagu nasanayo ugu bashaarayo ساسا نكون كما قبلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته